waxa uu ka dhacay magaalaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xarunta loo yaqaano dahabshiilo oo ay inta badan shacabku ay ku dhaxweeyaan halkaas oo ahayd meesha ugu mashquulka badan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaraxan oo guud ahaan gelgeliyey magaalada ayaa waxay isugu jireen laba qarax oo mid uu ahaa mid oo isku qarxiyey goobta ay dadku ku qaxweynayeen sidoo kale waxaa qaraxa uu ku xigsaday qarax gaari miina lagu gaari nooca raaxada loo yaqaano noohada oo isku qarxiyeen qaraxyadu waxay guud ahaan waxyeeleeyeen dadkii goobta ku qaxweynayay waxa dhimashadu ilaa iyo dhaawacyaduba wax lasoo koobi kara maaha cisbitaalka weyn ee haatan aan ku suganahay waa meel aada u mashquul badan waxaa xusid mudan inay ku dhammaadeen qaar ka tirsan wariyaashii gobolka ka howlgelayay oo uu ka midka yahay maxamed isxaaq mugow oo ka howlgelayay telefishinka kalson sidoo kale waxaa kamid ah cabdiqaadir axmed mayow minod oo isagu ahaa wariyaha wakiil waraadka ugaha t v-ga somaali channel ee gobolada baayo bakool ugu waramayay haatan isbitaalka ku suganahayna waxay indhayagu qabanayaan ilaa iyo saddex weriye oo ay ka midka yihiin maxamed aadan socdaal oo asigu ka howlgelayay idaacadda dalson iyo sidoo kale cabdiqaadir joker oo ahaa wakiil waraadka t v-ga kalson ahna agaasimaha t v kalson gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa xusub mudan sidoo kale cabdiqaadir maxamed xasan iye oo ahaa wakiil waraadka telefishinka somali sat waxa ay dhammaantood waxyeelo kusoo gaartay goobta ay ka qaxweynayeen oo qaraxan uu ka dhacay qaraxani oo aan ahayn markii ugu horreeyay qaraxyo noocan oo ka dhacaan xarunta dahabsheen balse kan waxa uu ka duwan yahay hore dad aada u fara badan ayaa ku dhintay sidoo kale waxaa xusid mudan inuu ku geeriyooday aadan maxamed salaad oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya oo u yaqaaneen kamal daariyo oo isaguna goobta ku geeriyooday haatan cisbitaalka oo aan ku suganahay waxaad arkaysaa dad aada u caraysan oo ayagoo dhan wada oynaya oo islamar ahaantana ay ku muuqanayso indhahaagu ay soo jiidanayaan murugo iyo rafaad ka muuqda cisbitaalka weyn ee magaalada baydhabo dhiigyo fara badan aad arkaysaa iyo dad meydadkooda laga sii bixinayo cisbitaalka aadan ma la ogyahay marka tirada rasmiga ah ee ku dhimatay qaraxyadan iyo dhaawaca inta uu leegyahay
ilaa haatan lama shaacin xilli aan wax ka weydiiyen adaasika janis uma helin in uu faahfaahin iga siiyo maanta waxayba u muuqataaba in agaasigii uu sidii u shaqeynayo kalkaaliyaasha oo kale waxaase sidoo kale gudoomiyaha degmada xasan maalin axmed bey kale asaguna sidoo kale kusugan cisbitaalka ma jirto cid aan wax ka weydiin karno annagii saxfiinta ah waxaana haysta dhibaatada aan kuu sheegayo waa tahay aadan waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo tiro intee la-eg baa lagu qiyaasay dadka dhintay
dhimashadu ilaa iyo shan iyo in ka badan bay caraadeynaysaa halka dhaawacyaduna labaatan kor u dhaafayaan
maamulka gobolka iyo weliba saraakiishii amniga maxaa tallaabo ah oo ay qaadeen qaraxa kadib howlgallo ayay ka sameynayaan qaybo fara badan oo magaalada ka tirsan intaa kadibna waxay warbaahin kusoo bandhigi doonaan wixii ay howlgalladaasi kasoo saaraan oo natiija ah